wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa magaalada baydhabo ku qabatay tobabar aqoon kororsi ah kaasi oo la xiriira wacyigelinta arrimaha isbeddelka cimilada tobabarka oo lagu baran doono sida bulshada ula qabsan karto isbeddelka cimilada ayaa waxaa furitaankiisa goobjoog ahaa wasiiro ka tirsan maamulka koonfur galbeed diine xaaji cabdinuur wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa ka warbixiyey tobabarka
runtii iyada farxad in gaartay inaysan kujiib galaan workshopku ama aqoon kororsigu liin ku hadalaan wacyigelinta dhinaca isbeddelka cimilada iyo qaabkii bulshada liin bara faday aqoon ahaan may isbeddelka cimilada may may saameeyeen may dhaliyeen insha allahu tacaala khabiirka takhasus arrimaha dhinaca isbeddelka cimilada iyo deegaanka yaa inti isna inta roogtaangeeka casharo siinsiin doona casharadaas oo ka saabsan isbeddelka cimilada iyo saameynta bulshada kulaata marka insha allah ku faa'iidaysade dadka isasiinku dambiyan in gudbiyo aqoonta dadka walbada ku boradaan isbeddel cimila migilaaf marka insha allahu tacaala aqoon badan yaa ku faa'iidaysada doontaan wali limbahanya walis inta ku barataan reedana nagataan bulshada isinku dambeynta iyo hay-adoo isinku dareertaan iyo institutionada isan ku darabtaan u gudbidaan iyad iyadaan ka faraxsana workshopkiimanfurin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu deegaanada maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa ka mid ah meelaha ugu badan ee ay saameynta ku yeelato abaarta iyo fatahaadaha kuwaasi oo ka dhashay isbeddelka cimilada